galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin sabtiya bisha maaj sanad bisha maajna ay ku beegantahay sagaal iyo toban sanadka laba kun lix iyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo maxamed colaad xasan
dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay dagaalada puntland ku dhex maray ciidamada maamulkaasi iyo ururka al-shabaab
dagaalka nabaddiidku ay ka wadaan ee dowlad goboleedka puntland dhulka dhexdiisa ah iyo haddana meelo kale oo muxuu ah dowlad goboleedyo kale aan laga sheegin kuwii annaga hore aan ugu jirnay ee halkaan waa sidiisii waa socdaan lagama caajisan lagamana weysan nagamana tegin waa joogaan dagaalkaas waa socdaan laakiin deegaanada maanta uu ka soo cusboonaaday ee puntland ku yaalla meelo muddo dheer nabad ahay oo aanay nabaddiidku ka jirin waay
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan carruur ku geeriyootay gobolka galgaduud kadib markii ay barkad ku dhaceen waxaa shilkaas ku dhacay niyow barkadahan hoosdhulkahoodka oo xaragga looga cabay bay ilmahaasi u aadeen kabacdina adugu ilmihiis kadibay ku daateen barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka diyaarad ka soo duushay magaalada dubai ee isutagga imaaraadka carabta ayaa burburtay xilli ay doonaysay inay ku degto garoon diyaaradeed oo ku yaalla magaalo ka tirsan dalka ruushka waxaana halkaasi ku geeriyooday ilaa iyo laba iyo lixdan qof oo ahaa rakaabkii iyo shaqaalihii dayuuradda saaraa mas-uuliyiinta ayaa sheegay in diyaaraddan oo nooceedu ahaa bowin toddoba saddex toddoba islamarkaana ay lahayd shirikadda fly dubai ay saaraayeen shan iyo konton rakaab ah iyo toddoba shaqaale ah shirikadda fly dubai ayaa tacsi u dirtay ehladii iyo qaraabadii dadkoodu ku geeriyoodeen duulimaadkaasi waxayna sheegtay in dadka dhintay ay isugu jireen saddex iyo soddon haweenah siddeed iyo toban raga iyo afar carruura cimilada oo xumayd awgeed ayaa la sheegay inay suurtagal tahay inay keentay burburka diyaaraddaasi
warbaahinta turkiga ayaa sheegtay in qof issoo miidaamiyey uu isku qarxiyey magaalada istanbul uu dilay afar qof islamarkaasina uu dhaawacay labaatan kale saddex ka mid a dhaawacyada ayaa la sheegay inay aada u daran yihiin saraakiisha ayaa sabtida maanta ah sheegay in qaraxa uu ka dhacay waddada istiqlaal oo ah waddo ballaaran oo inta badan ay ka buuxaan dad adeeganaya maanta oo kalena ay dad badani isugu soo baxaan dadka turkiga ayaa xaalad feejigaan ah ku jira kadib qaraxyo dhowaan ka dhacay magaalada xarunta dalka ee anqara qaraxyadaas ayaa waxaa sheegtay fallaagada kurdiga qaraxii maanta ayaa yimid ka hor dabaaldegyo ay kurdigu samaystaan kuwaasoo dhacaya maalinta isniinta
ra-iisul wasaaraha beljimka charles michel ayaa ugu yeeray soo qabashadii jibcihii shalay booliska federaalka ee dalkaasi ay soo qabteen xubinta ugu sarreysa ee dad loo doondoonayay doorkii ay ku lahaayeen weeraradii argagixisa ee saddex-iyo tobankii bishii nofembar ee sanadkii tegay ka dhacay baariis natiijo muhiima oo ka soo baxday dagaal loogu jiro xoojinta dimuqraadiyadda michel oo u weheliyo madaxweynaha faransiiska francois olan ayaa wariyaasha kula hadlay magaalada bruxelles jimcihii shalay waxyar kadib markii lasoo qabtay salaax cabdisalaam salaax cabdisalaam ayaa laga soo qabtay guri ku yaala xaafadda molenbeeg ee bruxelles halkaasoo master olan u joogay kulan ay madaxda reer yurub ka lahaayeen arrimaha qaxootiga mas-uuliyiintu waxay sheegeen in salaax cabdisalaam lagu dhaawacay howlgalkii lagu soo qabanayay ee ka dhacay bruxelles
magaalada hafana ee caasimadda waddanka cuba ayaa isku diyaarinaysa soo dhoweynta madaxweynaha maraykanka barack obama oo la filayo in halkaasi uu gaaro gabare aad loo qurxiyey ayaad ku arkaysaa isgoosyada magaalada kuwaasoo qayb ka ah xiisaha loo qabo soo dhoweynta obama waxaa jireen dadka qaar ay u warkaan boqoshada madaxweyne obama inay tahay tallaabo hore loo qaaday islamar ahaantaasina ay fursad u siin doonto waddanka cuba inuu kasoo kabsado dhinaca dhaqaalaha oo muddo aad u fara badan xanibaad waddankaasi ay ka saarneyd dhinaca dhaqaalaha boqoshada obama ee cuba ayaa bilaaban doonta ko iyo labaatanka bishan march waxaanay dhammaan doontaa labaiyo labaatanka isla bishan march
halkaa warkaasi ka dhagaysanayseen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington
xaaladda deegaanadii suuj iyo huul ee hulub aan idhaahdee oo maalmihii lasoo dhaafay dagaallo ku dhex marayeen ciidamada maamulka puntland iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa degan maanta sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya deegaanadaas isgaarsiinta ayaa la sheegayaa inay adag tahay in la helo meelaha qaarkood faahfaahin badanna lagama helin xaaladda jiidaha hore ee dagaalka dowladda soomaaliya ayaa shalay laba diyaaradood oo sahay hub ay ka mid tahay u dirtay magaalada garowe si loogu taageero ciidamada halkaasi jooga ismaaciil xuseen farjar ayaa wararkii ugu dambeeyey ka waraystay wariyaha v o a ee magaalada garowe nuux muuse birjeeb
ismaaciil wararkii ugu dambeeyey oo aan hadda ka helayno deegaanada sida dadkii suuj oo ciidamada puntland hor fadhiyaan iyo dhanka aaga garacad iyo kulub oo ciidamada puntland ay ku sugan yihiin ilaayo hadda ma jiro maanta wax dagaal ah oo labadaas qeyboodba ka dhacay inkastoo dhanka suuj mas-uuliyiin puntland ka tirsan ay sheegeen inay qabteen ciidamo ka tirsan al-shabaab oo godka kasoo baxay laakiin ilaayo hadda wax xaqiiq ah oo arrintaas xaqiijinaya ama warar ka madax banaan dhanka dowladda oo caddeynaya arrintaasi weli lama hayo waan gartay dowladdu ilaa hadda ma ka hadashay oo faahfaahin ma ka bixisay sida wax u jiraan iyo howlgalladan ay maalmahanba waday inay wax ka soo baxeen iyo in kale
arrintaas waa dhibaatada ugu badan ismaaciil oo maalin ugu dambeysana aan kala kulmeynay gaar ahaan suxufiyiinteenaan ba raadinta xogihii ugu dambeeyey arrintaasi ku saabsanaa oo dhanka maamulka mas-uuliyiinta dowladda hadday noqoto gobolka iyo hadday noqoto saraakiisha ciidamadaba ilaa iyo iminka hadda afartii saac ugu dambeysa waxaan ku howlanaa sidii aan ku heli lahaa xogta dhanka mas-uuliyiinta ciidamada iyo maamulkaba ma aysan ka jawaabeen telefonada gacanta oo ay wataan telefonadoodana way dhacayaan marka waxaa adag in xogta rasmiga ah halka wax ugu dambeeyaan hadda la helo marka dadka deegaanka kale aada la xidhiidhay iyagu maxay kuu sheegayaan arrintan sidee bay u saamaysay maxay maqmaqlayaan oo soo gaadhaya
labada dhinac oo labada aag oo dagaaladu ay ka socdeenba intooda badan waxaa deganaa dad reer guuraa ah oo marba naqa ama biyaha raaca ama doonta markii ay bila- ay bilaabatay dagaalka labada dhinacba dadkaasi waa ay ka baxeen aag oo zoono ka fog ayay ku sugan yihiin xilliyada qaar waxay maqlaan madaafiir xilliyada qaar waxay maqlaan rasaas laakiin iyaga laftirkooda wax xog ah oo rasmi ah waxa gudaha ka soconaya oo ay hayaan ma jirto maxaad xog ka haysaa deegaanadan iminka howlgalladu ka socdaan ma dhul buura-aba ma dhul banaanaba bal dadka haddaad sawir ka siisid muhiimadda iyo istraatiijiyadda deegaanadan ismaaciil dhanka suuj waa god xilligii daraawiishta sayid maxamed cabdulla xasan iyo daraawiishta ay isticmaali jireen waa istraatiiji adag oo dhanka difaaca ama gabaadka ku wanaagsan sida ay dadka ku xildheer ay sheegayaan waana sababaha la leeyahay al-shabaab inay doonayeen in zoonkaasi ay u noqoto fariisimaad adag oo ay kaga soo duulaan deegaanadan puntland oo gabaadna ay uga noqoto hadday noqoto weeraro kor dibadda uga imaanayo iyo weeraro gudaha uga imaanayo dhankan garacad iyo kulub ciidamadii kasoo degay iyaga qorshooda wuxuu ahaa in dhanka nugaal ay soo gaaraan sida warbixinada ay sheegayaan oo ma jirin inay halkaa ku hakanayaan kadibna waxaa dhacday in ciidanka puntland ay ka hortageen oo u diidaan inay usoo gudbaan qeybaha kale gaar ahaan dhankan xeebta oo godka suuj uu ka mid yahay inay soo gaaraan dhinacaas waa laga hortagay laakiin labada dhinacba dhinacan gobolka nugaal gaar ahaan suuj ilaayo ayn wararka waxay tilmaamayaan inay hayeen qorshaha ay damacsanaayeen inay halkaasi soo galaan oo ah meel aada u adag meel difaaca ku fiican meel istraatiiji dagaalna ah
nuux muuse birjeeb ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal waryahayaga ismaaciil xuseen farjar ayuuna la hadlayay
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo xiray kulan looga hadlayey kumanaan hanaan midaysan oo ay ku wada shaqayn karaan dowladaha hoose ee maamul goboleedka dalka iyo dowladda dhexe madaxweynaha ayaa khudbad uu halkaasi ka jeediyey waxa uu kaga hadlay dagaalada dhowaan ka qarxay deegaanada xeebaha bari ee puntland ee u dhexeeya ciidamada maamulkaasi iyo al-shabaab faahfaahinta warkaasi waxaa warbixinta nooga soo diray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulankan oo soconayay muddo saddex casho ah ayna soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa gebagabadiisii maanta khudbaduu halkaasi ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya waxa uu ugu horreyn uga hadlay dagaalka dowlad goboleedka puntland ay kula jirto ururka al-shabaab waxaan rabaa dagaalka nabaddiidku ay ka wadaan ee dowlad goboleedka puntland dhulka dhexdiisa ah iyo haddana meelo kale oo muxuu ah dowlad goboleedyo kale aan laga sheegay kuwii annaga hore aan ugu jirnay ee halkan waa sidiisii waa socdaa lagama caajisin lagamana weysin nagamana tegin waa joogaan dagaalkaas waa socdaa laakiin deegaanada maanta uu ka soo cusboonaaday ee puntland ku yaalla meelo muddo dheer nabad ahay oo aanay nabaddiidku ka jirin waay dadka soomaaliyeed digniinay u tahay marka maanta waxa meel la dhaafayo iyo meel ay nimankaa nabaddiidka ay cafinayaan iyo cid ay ku reer yihiin iyo cid ay si gaara u turayaan inaanay jirin taas marka waa astaan maanta inaan inteennii waa ku qanacsan laakiin inteennii aan ku qanacsanayn inay ku qanacdo dagaalka nabaddiidka shabaab ay ka wadaan puntland noogama duwana dowladda federaalka haddaan nahay midka ay ka wadaan shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe baay iyo bakool iyo gado mid iyo hiiraan iyo maxaa go- galgaduud midka ay ka wadaan goboladaas iyo dowlad goboleedyadooda dhexdooda noogama duwana midka maanta garmaal garmaal iyo garacad iyo agagaarkeeda iyo eyl iyo dhulkaasi maanta isku dayayaan in ay dagaal ay ka wadaan ay degaan ay ukuma dhigtaan noogama duwa midkan ay inta ka wadaan dowladda federaalka wax kasta oo ay kari karto awooddeeda ku jirana dagaalka qayb ayay ka tahay madaxweynaha ayaa dhanka kale sheegay in hannaanka dowladaha hoose ee maamul goboleedyada ay ku wada shaqaynayaan uu yahay mid ay bulshadu iska leeyihiin hannaanka lahaanshihiisa iyo hogaamintiisuba ay bulshadu leedahay si loo abuuro maamul rasmi ah oo laga hirgeliyo heer degmo in maamulkaasi dadku waxa aanay wada lahayn inay ka wada shaqeeyaan oo xoog iyo xoolo geliyaan way ku dhib badan tahay laakiin qof kasta iyo dadka intiisa badan marka ay dareemayaan waxani inay wada leeyihiin qof waliba markaas wuxuu u istaagayaa sidii uu wax u gelin lahaa xooggiisa iyo caqligiisii u dhowri lahaa oo wixii dhibayana uu uga dhowri lahaa waxaa barnaamijkan uu ka kooban yahay sida la sheegay eh, qodobo la isla gartay inay muhiim u yihiin oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta dib u heshiisiintu wax aad iyo aad ummadda soomaaliyeed muhiim uga ah waay dadku markay heshiis yihiin ayay wax wada lahaan karaan markay wax wada wada lahaadaan ayayna wax u dhaqan geli karaan marka dib u heshiis laakiin dib u heshiisiintu dee xadath ama event ama yacni sheeko hal mar hal shir iyo dhacdo maaha waa socotaa dalalka annagoo kalaana waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin eh, tobaneeyo sano inay dib u heshiisaas ka socoto labaatan sano soddon sano afartan sano hadba intii dadaalka iyo juhdiga la geliyo ayay muxuu ahay la eg tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii qeexay in maamul goboleedyada dalka looga baahan yahay in la dedejiyo qorshaha ku aadan hannaanka wadajir qaran taladana ay gaarsiiyaan degmooyinka sidii annaguba aan u go'aansannay talada dowladnimada caasimadda in laga dhaqaajiyo oo loo dhaqaajiyo dhinaca muxuu ahay bannaanka in haddana maanta go-aankaasi ay la qaateen dowladda dhexe oo ay la wadaageen maamulada dhismay iyo dowlad goboleedyadu ayaguna inay hoos usii daadejiyaan talada dowladnimada oo ay hoos u gaarsiiyaan eh, dowladaha hoose oo runtii ah unugga ugu hooseeya ee runtii dowladnimadu ay ka timaado leanna wixii dowladda dowladda hoose ee degme hebel wixii ka- wixii ka hooseeyaah waa wax ayada sii hoos yimaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland oo sheegay inay weli wadaan baaritaano ku saabsan toogasho sabtay dhimasho iyo dhaawac oo xalay ka dhacay isgoyska afridood ee magaalada boosaaso halkaa oo ay ku dhinteen halkaa uu ku dhintay askari laba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa waxay tilmaameen baaritaanadu ay hadda meel wanaagsan marayaan kulanka waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasiirada dowladda iyo guddiga nabadgelyada ee gobolka bari sida warbixintan ay ku faahfaahinayso faadumo yaasiin jaamac oo joogta magaalada boosaaso
duqa degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud ayaa saxaafadda u sheegay in weerarkii xalay ka dhacay iskoyska afar ridood lala beegsaday askar ka tirsan ciidamada daraawiishta puntland halkaas oo uu ku geeriyooday askari ka tirsan ciidamada daraawiishta askari kale iyo qof shacabana uu dhaawac soo gaaray waxaa xalay toolay magaalada boosaaso laba qof oo ka tirsan ciidanka ee, daraawiishta puntland ee, labadaas ee, ayaa waxaa nina dhintay nina dhaawac yahay ee, waxaana sidii dilku u dhacay loo saaray guddi baaritaan iyaga ayaana kasoo gungaari doona insha allahu tacaala wixii kasoo baxa ee, baaritaankaas ayaa ka wardhowri doonaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari axmed cali cabdulaahi ciro ayaa sheegay in sheegashada ururka al-shabaab ee weerarkan ay warbaahinta ka maqleen balse iyagu maamul ahaan ay baaritaan ku jiraan arrintaas een, al-shabaab waa sheegteen waxay kusoo qoreen beejkooda v o-dana waxaan malinaya waxay kasoo xigatay andalus laakiin wax xoga oo oo annaga baaritaanka iyaga ku saabsan maaha annagu haddaan u diyaar garowno inaan baaro guddi baan u saaray haddii ilahaadmo guddigaasana ka shaqeey ciidamo ammaanka sugayay ayaa ku sugnaa goobta dilku ka dhacay haddana ma aysan qaadin dhaawaca iyo meydka askarta maxaa sababay arrinkaas su-aal ahayd oo la weydiiyey gudoomiye ku-xigeenka ayuu ku jawaabay Een, marka horeto sida wax u dhaceen si ka duwan qaabka haddana loogu sheegay baa layidhi waxaa la yidhi marka horeto ciidamada iyo waa isku dhacay ciidan beeleed meesha degan Ee, laakiin waxba kama suurtoomin arrintaas Ee, laakiin baaris baan ku jiraa sababahaasaa keenay in haddii ilahayd maayo ciidamadu ayan meesha ka qaadin meydkii isla markiina ciidamadii meesha waa ka saaray waxaan idhi ka baxa maadaama haddii ilahayd shilkaas u dhacay ciidamadii goobta jooga waa ka saaray inkastoo mararka qaarkood maamulka gobolka bari uu guddi u saaray dhacdooyin noocan oo kale ah hase ahaatee aysan ka soo saarin jawaab cad ayaa gudoomiyuhu sheegay in guddigani uu ka duwan yahay kuwii hore maadaama ay qayb ka yihiin dhibanayaashu maya ilaah idankiis waxaan rajaynaynaa kan inuu noqdo mid mira dhal ah oo guddigu uu noqdo guddi eh, dhowr geesood ka soconaya dhibanayaasha xataa ay wax ku leeyihiin iyo haddii ilahayd maayo kulli marka waxaan rajaynaynaa ilaah idankiis inaan laga hortegin bal sidii wax ku dhammaan lahay waa markii ugu horreysay ee maamulka gobolka bari uu shaaciyo in guddi baaritaan uu ku daro dhibanayaasha wax tirsanaya taasoo dadka qaarkood ay u arkaan inay wax badan ka bedeli doonaan arrimaha cakiran faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkaaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington weli waxaad naga dhegeysaneysaan v o a wararka ka imaanaya gobolka galguduud ayaa sheegaya in afar caruura ay dhinteen shalay kadib markii sida loo malaynayo ay ku dhaceen barkad ay biyo ka buuxaan shirkan ayaa ka dhacay degaan u dhow magaalada cabudwaq ee gobolka galguduud sida ay wax u dhaceen waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq
afartan carruurta ah ee ku geeriyootay barkad biyaha laga cabo oo ku taalla deegaan lagu magacaabo shiilmadow oo u dhow degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa da-dooda lagu sheegay in midka ugu weyn uu jiray labiyo toban halka midka ugu yarna uu ahaa shan sano jir jaamac shiro geelle oo dhalay mid ka mid a carruurta ku geeriyootay barkadda ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen waxay ku dhintaan carruurtu shiila madow meel la yidhaahdo magaalada caawa ka hesha dhinaca galbeedka adugu dhowr iyo toban kilomitr meeshaasay joogeen arday ahaayeen dugsi meeshaa ku yaalay dhigan jireen madaras marka shalay baa jimco ahayd oo fasax bay lahaayeen fasaxi baa adugu kuwa ugu roon roon waxaa lagu yidhi waxay dhaheen waxaan kusoo dhaqanaynaa dhar maaragtay baraaga baraagaha intay biyo waayeen xaafadahooda dacan biyo ka waayeen adugu saasay ku dhinteen kabacdina maydkoodii baa la arko sabaynaya baraag korkaas baraag hoos u qodan weeye dhulka u qodan oo buuxda weeye baraag hoos u qodan ilaa afar mitir ilaa shan mitir meelahaas hoos u qodan gudoomiyaha degmada cabuudwaaq mahad cumar cilmi ayaa ka sheekaynaya sida baraagta oo biyo ka buuxaan ay ugu wada dhaceen carruurta waxaa shilkaas ku dhacay niyow barkadahan hoos dhulkaqofka oo xarigga looga cadfo ilmahaasi waxay aadeen kabacdina adugu ilmihii biskadibay ku daateen qof ee weyn oo la joogay oo ka warbixinaya ma jiro laakiin sida la taabiraya waxa weeye in midba mid yidhaah qabatid kabacdin ay meesha iskaga daba tageen kuna dhinteen wax la socda ma jirinin iyaguna fasaxaasi dee iska iska daacifamiina way iska ahaayeen oo alaaba dadka dee magaalada joogaa fasaxa ilmaha iyo dugsiga ku xisaabtamay iyagu miyigaasay joogeen marka markay kabacdin barkada ay aadeenna waxay ku daateen adu tobankiisa meelahaasa laga warhelay ilmihii jaamac ayaa tilmaamay in dhibaatooyinka barkadaha kor ka faydan ay soo laalaabteen masiiradaanina siin gelinio wax dhaca weeye oo sanad kasta ama xoolaa ku dhinta baraagaha ama dad baa ku dhinta Een, mana laga ruxi karo oo waa arrin iska dabiici ah weeye oo baraaguhu mana daboolno oo dabool xaqli oo adag maaragtay dusha kuma lahan ood yar oo waxaa lagu wareejiyaa la la- la oodo kabacdina way iska qalashaay way iska furantaa ma garan marka dabool adagoo xafid oo maxaa sida xingada kuwa la saaro oo kaleeto hadda waa laga badbaadi lahaa wax kuma dhaceen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad iyo aad buu umahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isxaaq ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal markanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad xilidan kala dhagaystaan
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kaliya barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horreysa markana ismaaciil oo haddii aan noo soo qabto dhankayga waxay naga soo gaartay dhammaan reer axmed xasan cukaash boocow iyo xaaskiisa iyo hodan boocow iyo odaygeeda muuse adduunye iyo ilmahooda aabacali boocow iyo hooye zaynab xuseen iyo dhammaan reer boocow ibraahim xasan daandure iyo xaaskiisa zaynab boocow zaynab cadde iyo caruurtooda dhammaan reer garabey waxay tahniyad u dirayaan maxamed axmed xasan iyo sacdiya cali boocow oo meherkooda uu ka dhacay magaalada toronto ee dalka kanada waxaan leenahay meherkii aqalgal degdegihii uu ku xigo ubad kheyr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano haye ismaaciil aamiin ayaanna usii raacinaya falastiin ee anna waraaqda dhinacayga ugu horreysa haddaan soo qabto waa tahniyad dhalasho far waaweyn ayaana lagu soo qoray waraaqdanna waxaa soo wada diray dadka kale ah hooyo aamino xasan shuuriye ducaale buule iyo reer ducaale buule oo kale ah nuur xaliimo allaale ciid cadar maxamed raaxo cabdi iyo dhammaan dadkaa kor ku xusan sidoo kale waxaa hambaliyo taa lamida diraya maryan ismaaciil axmed mahad cabdi ducaale iyo cabdi xasan maxamed dhammaan dadkaasi waxay hambaliyo u dirayaan hindiyad cabdi ducaale iyo maxamed abikar biraq baa lagu soo qoray oo gabadhi ay ugu dhalatay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya gaar ahaan magaalada mandheera gabadhaas waxaa loo bixiyey najma maxamed birik markana warqadan waxay naga soo gaartay aaba xasan maxamuud iyo aaba axmed maxamed iyo hooyo shariifo xasan axmed iyo hooyo faadumo diiriye raage iyo cabdinuur xasan maxamuud iyo cabdiqaadir xasan maxamuud iyo cabdikariin xasan maxamuud iyo asad axmed maxamed iyo cabdikariin axmed maxamed fu'aad axmed maxamed iyo cabdiraxmaan axmed maxamed najmo axmed maxamed raxmo cismaan diiriye yaasmiin xasan maxamuud canab xasan maxamuud sucaad xasan maxamuud fariido isaaq cabdi sagal xasan xaaji iyo nicimo cabduqaadir maxamuud dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos farxad la hawada u marinayaan boqorka injineer saadiq axmed maxamed iyo boqoradiisa doreysa faadimo xasan maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad qeyr qabana kala hela aamiin haye ismaaciil bal heesta ugu horeysa noo soo qabo falastiin ay haddaynu waraaqaha dabcan de waraaqo badan ba dhinacyadan buuxa laakiin heesaha bal haddaan adigta hore kuu daayo waxaan soo qabanayaa codka macaan ee fanaanada hiba maxamed hudoon heesta mataqaanaa ismaaciil waa tee tolow hid- heeso badan oo aan jecelahay qaadda hiba nuure xiise burur waaw waa heesi mid ka mid a heesahan ugu markaad jecelahay xiistay oo xiiso dareento waad Ay.
dareemi kartaa heestan aan wada dhegaysano codka hiba Yohow adowa, xerya sama ku nool baan. Xidig yohow adowa, xerya sama ku nool baan. Isku xisa bururoon, xaqiiq isku jeclaane. Xidig yohow adowa, xerya sama ku nool baan. Xidig yohow adowa, xerya sama ku nool baan. Isku xisa bururoon, xaqiiq isku jeclaane. xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin wax waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xumada shiilkii xantayaanay kaa helin dadka xumada shiilkii xantayaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa xidigiyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigiyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xoojee raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xoojee ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqad dayaxii nuurkiisugu xidhay dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa aad iyo aad anaaba haddaan dee codkeedoo kale mid dhow lahaan lahaa waan heesi lahaa maanta bal ismaaciil noo soo qabuur qada xigta
falastiin haddaan soo qabto waraaqda dhinacayga haatanaan gacanta ku hayo waa dhalasho farxad hambalyo loo dirayo waa bishaaro maxamed dhiriq deeq aadan kaaf kayf aadan fardowse aadan fartuun aadan khadar aadan sidiiq aadan cabdiraxmaan aadan gurey aadan carab sheekh axmed cabdiwahaab sheekh axmed ibraahin sheekh axmed yuusuf sheekh axmed bisle sheekh axmed cabdirisaaq sheekh axmed khadre sheekh axmed xamdi sheekh axmed fadxi sheekh axmed aragsan sheekh axmed iyo dhammaan reer xaaji saalax iyo reer maxamed ee beriq dhammaan dadkaasi waxa ay hambaliyo iyo tahniyad farxad leh u dirayaan mudane khadar maxamed ee dhiriq iyo murwadiisa canab sheekh axmed xaaji oo wiil ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida itoobiya gaar ahaan gobolka doolo degmada wardheer taariikhdu markay ahayd bishii saddexaad labadeedii laba kun iyo lix iyo toban wiilka waxaa loo bixiyey cabdijibaar khadar maxamed dhiriq ducadu waa xaggiinna waxaanu leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin warqadanna waxay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen waa tahniyad aroos waxaa diraya hooyoluul ciise cadde iyo axmed beyle iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa saadiq beyle iyo caruurtiisa macalin sugaal cali daahir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa birmed guuleed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa muxiidiin cabdi geele iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa weriye ayaanla cabdulaahi jaamac maxamed cabdi biriye iyo xamdi laki maxamed daahir iyo sayid cali maxamed ciise maxamed cadde ismaaciil cabdi iyo cabdulaahi aadan guuleed iyo fardowse aadan guuleed iyo seygeeda iyo fartuun aadan guuleed iyo seygeeda iyo caruurteeda iyo hodan aadan guuleed iyo seygeeda amran guhaad iyo seygeeda iyo caruurteeda sahre mataan geele iyo seygeeda iyo caruurteeda xaliimo caseyr iyo seygeeda iyo caruurteeda iyo deeqa hani hure iyo seygeeda iyo caruurteeda hibaaq cali jamcaale iyo seygeeda iyo caruurteeda iyo fartuun maarka ismaan iyo seygeeda iyo ubax cadde iyo seygeeda iyo caruurteeda fartuun cali cadcad iyo seegeeda dadkaasoo kala jooga magaalooyinka muqdisho kismaayo hargeysa caabudwaq waxay tahniyad aroos u dirayaan caruuska iyo caruusada daahir guuleed maxamuud iyo marwadiisa sacadiyo beyle guuleed oo bishan tobankeedii arooskooda uu ka dhacay degmada caabudwaq gaar ahaana xaafadda oktoobar haye ismaaciil maxaa noo xiga haddaad markan dhinacayga ku soo riixday markii dhow horta hiba nuuraad inoo soo xushay soo maahayn annagu waa dhalinyaradii dambe waa inaan keenaa hees tiiqtiiqsi la yidhaahdo hal abuur ama heesaa khadar raambo la yidhaahdo uu sameeyo qaado heestaasaan inoo soo qaban lahaa inaad dhalinyaro tahan markhaati ka
welibana heestan wuxuu ku safaynaya wuxuu doonayaa gabadh uu jeclaa Hay.
ayaa malaha hablihii kaga dhex khaldantay heesta markaad midhaheeda hore hordhiceeda eegtid marka wuxuu leeyahy ma gabadha halkan taagan baa mata halkeer mata halkeer sii tallaabsanaysaa ma ereyo noocaasa ayuu heesta uu ku Marka, sifaynayaa een, qofku markuu rabo wax uu jecel qof uu jecel yahay inuu sifeeyo iyo siduu ku garan lahaa waxaan xasuustaa gabdhuhu inay dhihi jireen haddii indhaha la iga xiro oo toban raga lasoo safo taabashadan ku garan lahaa midka aan jecelahay marka raggu malaha waa isaga dhex darsamaa Ah, may waxaa kaloo jira humaag mala awaal wax la yidhahdo maskaxda lagu mala awaalaa jira mararka qaar waxaa laga yaaba qofku inuu jacayl hayo heestan inagoon ka hadlayn laakiin sideedaba haddaad dhinac kale iila sii durugtay marka waxaa jira mararka qaar qofku inuu sifeeyo cidda uu doonayo oo maskaxda kasii sameeyo laakiin heestan siqtiiqsi bal dhegeystayaasha aynu u dhaca
togdheriyo hargeysaba tagayo ma joogte togdheriyo hargeysaba tagayo ma joogte waanu kala tasawone toorotila ii baray matamba mateerba matatimaha dheere tagan meesha ciide tixayari ku da'ayaa togdheriyo hargeysaba tagayo ma joogte togdheriyo hargeysaba tagayo ma joogte waanu kala tasawone toorotila ii baray matamba mateerba matatimaha dheere tagan meesha ciide tixayari ku da'ayaa tilmaan qurux wanaagay tulishleynta socodkiyo tilmaan qurux wanaagay tulishleynta socodkiyo tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigay dilay tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigay dilay iyo tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigii dilay tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigii dilay iga taag saaca shaqo tala ig ma dhigan calaf iga taag saaca shaqo tala ig ma dhigan calaf tana faraka haddee toolotaan u golongolay matamba mateerba matataashka xidhane taagan meesha dooge shanaysa ubaxa iga taag saaca shaqo tala ig ma dhigan calaf iga taag saaca shaqo tala ig ma dhigan calaf tana faraka haddee toolotaan u golongolay matamba mateerba matataashka xidhane taagan meesha dooge shanaysa ubaxa tilmaan qurux wanaagi talishlaynta socodkiyo tilmaan qurux wanaagi talishlaynta socodkiyo tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigii dilay tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigii dilay tilmaan qurux wanaagi talishlaynta socodkiyo tilmaan qurux wanaagi talishlaynta socodkiyo tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigii dilay tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigii dilay tallaabadii laafyaha
haye ismaaciil ugu dambayntii ma hela gabadhi
waxay tahay khadar raambo in la weydiiyo ama cidda heestaasi ay ku socotay su-aasha ayaganu dhaafayna haye warqadda xigta bal noo soo qaba warqadda xigta haddaan inoo soo qabto waa warqad aad u dheer waxaana waana tahniyad aroos waxaana diraya dadka kale ah ayeeyo aamino faarax nuuro xaaji ibraahin iyo caruurteeda xaaji guuleed calas iyo xaaskiisa xaawo ibraahin cismaan iyo saygeeda shamso guuleed calas iyo saygeeda xabiiba maxamed faar afrax aan idhaahdee iyo caruurteeda xabiibe axmed afrax iyo caruurteeda sahro axmed jareer iyo caruurteeda cabdixukun guuleed iyo xaaskiisa axmed maxamed faarax iyo xaaskiisa faa'ise muxyidiin axmed weheliye ibraahin cismaan iyo xaaskiisa ibraahin cabdi- cabdiraxmaan ibraahin cismaan iyo xaaskiisa xasan xaaji guuleed calas iyo xaaskiisa maryan cali shire iyo caruurteeda dad aad u tiro badan baa falastiinay halkan taxan oo weliba waxa warqadan a- aad ii soo jiitay xa- caruurtooda lasoo raaciyey xaasaskooda lasoo raaciyey odayaashiibaa lasoo raaciyey dhammaan dadkaas iyo dad kale oo halkan taxaniba dhammaan dadkaasi waxay tahniyad u dirayaan lamaanayaasha iscalmaday ee muxyidiin axmed maxamuud iyo gacaladiisa indha uroon falxado cali raage oo dhowaan ku aqalgalay waddanka koonfur afrika gaar ahaan magaalada capton magacaas aad ii soo jiitay falxado magacaasi waa igu cusub yahay falastiina ninka dhinacayga ismaaciil oo markan warqadan waxay naga soo gaartay aaba cali ibraahim sheikh iyo daahir siyaad daamey iyo hooye xabiibe maxamed calasow iyo hooye xamdi maxamed cismaan siyaad cali siyaad iyo xaaskiisa miski jeelle iyo fardowse cali siyaad iyo sacdiye cali siyaad iyo xaawo cali siyaad iyo cabdulaahi axmed siyaad aasha iyo hodan cali siyaad iyo dhammaan reer siyaad daamey iyo kaltuun cali ibraahim iyo yaasmiin cali ibraahim iyo ibraahim cali ibraahim iyo muno cali ibraahim iyo saabriin cali ibraahim saabir cali ibraahim iyo asle cali ibraahim iyo safiya xasan mahdi iyo saygeeda axmed nuur basey cabdifitaax maxamuud maxamed abaal iyo X- ismaaciil xaaji shakeeti iyo cabdalla cali kalaay sanka loo yaqaana iyo maxamed deeyow iyo alfanaan cali wanlow iyo qaasim xuseen neero iyo raaxa xasan maxamed iyo waxaan filayaa inay tahay jiijo maxamed iyo asad cabdinaasir asad booji iyo nuuraddiin mukhtaar iyo nimco maxamuud nimco nafta iyo waa isabella macalin cabdulaahi iyo fartuun cali cilmi iyo iyo canab axmed imaamada iyo sacdiye axmed siman iyo hidaaye cabdulaahi sabriye iyo farxiye cabdicasiis dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo u dirayaan cabduqaadir cali siyaad booska iyo foos cali ibraahim qosol wanaag oo dhowaan meherkooda uu ka dhacay magaalada toronto ee dalka canada isku waara ubad qayrqabna kala hela ayaanu leenahay ismaaciil dhankii heesaha maxaa noo haysaa dee waxaan filaya horta aroosku xagu ka dhacay
waxa uu ka dhacay magaalada toronto toronto Mhm.
lamaanuhuna halkaasay joogaan lamaanuhu qofna yurub uu joogaa qofna wuxuu joogaa canada dee magacan yara gartay oo cabdiqaadir cali siyaad ayaan si gaara u garto waa nin dhalinyaro ah oo welibana aad ugu badan baraha isgaarsiinta marka waxaan is idhi, hambaliyada intaanad u dirin ha iska hubso horta marka hambalyada horta aniga iyo adigu waynu u diraynaa waxaan leenahay cabdiqaadir cali siyaad iyo murwadiisa foos cali ibraahim qosol wanaag annaguna tahniyadda dhinacaygaan kasoo diraynaa marka Haye.
haddaad tiri hees usoo qabo labadeeda horta maad iga maad markan iga qabatid heesaha maya waa dhankaaga bal noo soo qabo haddaad dhankayga tiri waxaan usoo qabanayaa hees ay ku luuqeeyaan ama ay qaado fanaanada la yidhaahdo naseexa indho heestaas waxaa la yidhahdo ma taqaanaa haye gelbis
waa hees aroos ah waa hees aroos ah marka hadeer haddii meherku dhacay waxa ku xiga waa arooskii Mar- Inta- marka he- heestaasaa imika aynu kusii gelbinayna marka inta isguursatay iyo inta meherka usoo hormaray ee guurkuna u dhiman yahay ama aqalgalku u dhiman yahay waxaanu leenahay nala dhegaysta heesta nasteexa indho iyo gelbis
reer gobol dhigi heesiyo waagaha faro hooso gibladiyo ciyaariyo derbisiyo mashxaradii gibladiyo ciyaariyo derbisiyo mashxarad bale reer gobol dhigi heesiyo waagaha faro hooso gibladiyo ciyaariyo derbisiyo mashxaradii gibladiyo ciyaariyo derbisiyo mashxarad baleeye gayaaladii istahoorto how jacaylka hadagu yaal badan kaa waxau u culayseen haddaan caawa godolkiyo gaxadiisi mahaasheen gayaanadii istahoorto how jacaylka hadagu yaal badan kaa waxau u culayseen haddaan caawa godolkiyo gaxadiisi mahaasheen kugasiiman ubado noqogeen harwaylo mirihiisa furata amiin allahu gura barwaaqyo kugasiiman ubado noqogeen har waylo mirihiisa furata amiin gurya bilaha weheniyo waagixisi xanaado gololays ku siiyo gacanqada afgarashaleeye gololays ku siiyo gacanqada afgarashaleeye guri bilaha weheniyo waagixisi xanaado gololays ku siiyo gacanqada afgarashaleeye gololays ku siiyo gacanqada afgarashaleeye gayaanadii istoortoow ka googaha dhacaashaqa soo gardaha hadinayseen haddaan caawa gogol iyo qurqura u hoyaateen sheekeyn allahu burabarhu aqiyo hongo kugasiimanu ubadho hongo noqogeen har wahilo merihiisa furata aameheen gurigadayagalesheeyn allahu buraqaraho aqiyahowo kugasiimanu ubadowo noqogeen har waylo merihiisa furata aameen
haye ismaaciil bal warqadda markana dhinacaaga noo soo qabo falastiine waraaqda haatan gacanta aan ku hayo waxaa diraya dad kala duwan waana tahniyad aroos waxaana kala diraya dad kale ah cabdulaahi salaad cali cabdi salaad cali xaamid ciise cali khaliif salaad cali cabdi salaad cali bashiir ciise cali cabdikariin ciise cali batuulo salaad cali xabiibo ciise cali khadiijo salaad cali kayse muuse cali cabdiqaadir xasan axmed faadumo cabdulaahi salaad cabdinaasir cali salaad maryan khaliif jaamac dhammaan dadkan oo dhan oo ku kala sugan dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad aroos u dirayaan sadaam xasan salaad cali iyo marwadiisa xamdi maxamed maxamuud oo dhowaan ku aqalgalay magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland waxaana leenahay isku waara oo kala hela ubad khayr qaba aamiin aamiin aamiin ismaaciiloo markana warqad aan filaya in aadna looga soo shaqeeya runtii aadna u qurux badan n ayaa waxa ay leeyihiin dadka soo diray waxaan marka hore halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a iyo daadihiyaasha barnaamijka salaamaha n iyo tahniyadaha waxaanu leenahay salaantiina waa idinka qaadnay warqadda quruxda badan ee aada noo soo qorteenna waa idinkaaga mahad celinaya quruxda badanadaa markaa dadka u arkay wey bal warqadaas adigaba bal aragoo sida looga soo shaqeeyay waaw oo dee way iga sii jeedee waxaanba xasuustay waraaqii berigii hore gacanta lagu qori jiray wadnayaasha lagu xardhi jiray buufinaa ku qoran far aada u qurux badan iyo fareemiyo ama goobaabino qurux badanna waa loo soo sameeyey waxay naga soo gaartay oo abtiyoonis cabdulaahi maxamed iyo shaakir cabdulaahi maxamed iyo ayeye raxme maxamed xaydar iyo faysal caydaruus sheikh iyo cabduqaadir maxamuud maxamed iyo tayaar isxaaq xasan iyo cabdinaasir cabdulaahi indhabuur iyo siyaad cabdulaahi maxamed iyo cabdulaahi maxamed cabdulaahi maxamed cabdulaahi maxamed salaad cabdulaahi maxamed nicimo cabdulaahi maxamed waa hooyo umaano cabdulaahi maxamed iyo xaniifa yunis cabdulaahi dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan maxamed aadan maxamed iyo maa'ida cabdulaahi maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka shabeellaha hoose deegaanka banaane taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishan wiilkaasi waxaa loo bixiyey sakariya maxamed aadan waxaan leenahay soo barbaari sakariya ducadina waa xaggiinaa layiri weliba caasho cuudaa loo soo gudbiyey marka caasha hadda ma joogto marka caasho wixii caasho ku socda waa adiga ducada ducada marka adiga adigana waayadan ducada aad baa lagu soo rixrixaye ducadan isaga raac.
sakariya waxaanu leenahay sakariya soo barbaar noqokii dalkiisa diintiisa anfaca iyo waalidkiiba falastiineenna waraaqdan haatan gacanta ku hayo waa nuurin nuurin magacyada haal halkan markaad joogtid barnaamijka salaamaha horta waxa- waxyaabo badan baa laga bartaa haye waxaa ka mid a magacyada marka labaa kala jira mararka qaar waxaa laga yaabaa dadku iyaga oo qoraya in dhinaca qorista laga yaabo ereye inay iska raacaan ama waaba sidoo hadda barnaamijyadan wax lagu qoro kombyuutarka isagaaba ku dhammaystiraayo isagaa kuu dhamaystira adoo wax u jeeda iyo wax kale kuusoo qoraya laakiin inagu inta badan waxaynu u akhrinaa qofku waraaqda uu inoo soo diro ama sida aynu ku helno marka dhegeystayaashana waxaanu leenahay marka aad qoraysiin waxaa noo soo qortaan yaan anaguna sheegi doonaaye iska hubiya aad iyo aad aad iyo aad magaca waxaa lagu bilaabay nuurin mukhtaar iyo nimco maxamuud oo ku magac dheer nimco nafta isbeella macalin cabdulaahi fartuun cali cilmi canab axmed oo ku magac dheer imaamadda sacdiye axmed sinam iyo weliba hidaayo cabdulaahi sabriye farxiyo cabdicasiis dhammaan asxaabtaasi waxay ay hambalyo u dirayaan cabdiqaadir cali siyaad iyo foos cali ibraahin oo ku magac dheer qosol wanaag oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada toronto ee dalka kanada isku waara ayaan leenahay wiil iyo caano gabadh iyo caano aamiin aamiin warqadda markana dhankayga ugu dambeysa waxay naga soo gaartay dhammaan reer axmed xasan aabe cali boocow iyo hooye seynab xuseen iyo dhammaan reer axmed xasan iyo dhammaan reer boocow ibraahim xasan daandure iyo xaaskiisa seynab boocow seynab cadde iyo caruurtooda dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed axmed xasan iyo sacdiya cali boocow oo meherkooda uu ka dhacay magaalada trono ee dalka kanada isku waara ubad qeyrqabana kala hela ayaanu leenahay haye ismaaciil gabagabadii barnaamijka maxaa noo haysaa De de horta magaca ugu dambeeya maskaxdeyda kasii guuxayo ibraahim xasan garabey daandure oo dadku in badan halkan laga yaabo ina ka maqlaan ba maanta dhinaca naga soo galay oo dhinaca naga soo galay marka waxaan filayaa inuu arooskani jiro adiguna aad halkasaa u timid maanta waxaan filayaa inaan boostkiisii ku simo wanaagsan u sii ahay saaxiibka adaa fasax marka haddii uu maqan yahay hees wanaagsan baad iga filaysa inaan usoo qabto haye falastiin mar haddee dhinacayga usoo riixday oo welibana ay tahay ibraahim xasan daandure hees uu ku luuqeeyo oo lagu magacaabo goofaartan goofaartankii xalay baan filayaa inay ereyada markaan gogasha kugu tabay kaa eega goonyaha kaa Wow.
waaye garabkayga ilmo ilmo goba mayga tiri waaw dee adaaba dhammaystiran waa cabdisalaad aadan oo ku magac dheer beerdi lacashay guud ahaana barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha heestaasi ayaa gabagabo u ahayd waxaana toddobaadkan idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan tan intaan dib dambe u kulmi doonana waxaanu idin leenahay nabadgelyo iyo heestii goofaartan
arrimahan iswada galay untimahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegin godhi uma furfuray mago'o jacaylkuyo gablu iga cayaare mago'o jacaylkuyo gablu iga cayaare gofaartankee xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilma goboma iga tidhi gofaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilma goboma iga tidhi gowraha habeenkee gowraha xagaagee anigoon go'naa sidan guri ugama hoydee gowraha habeenkee gowraha xagaagee anigoon go'naa sidan guri ugama hoydee cadceedda igubtay geed kama hadhsanay cadceedda igubtay geed kama hadhsanay gofaartankii xalay markaan gogosha kugu tabay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilma gobooma iga tidhi gofaartankii xalay markaan gogosha kugu tabay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilma gobooma iga tidhi balkuma gelay jacaylkama guuro gabow kuguma daayo uga kuma tiriyo abalkuma gelay gocashada jalleecada indhaha ku geliye gocashada jalleecada indhaha ku geliye habeenkii xalay markan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilmaa gobo ma iga tidhi gofaartankii xalay markan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilmaa goboma iga tidhi arrimahan iswada galay intimahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegeen goniihuma furfuray arrimahan iswada galay intimahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegeen goniihuma furfuray gabloo iga cayaare gufaartankii xalay markan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilmaa gobohuma iga tidhi gufaartankii xalay markan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilmaa gobo
codkaasi rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye fanaanka cabdisalaad beerdilaacshe wuxuu gunaanad u ahaa hambalyada iyo heesaha oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen ismaaciil farjar iyo falastiin iimaan dhegeystayaal halkaas ka dhegeysanaysaanna waa v o a daqiiqadaha ka haray wakhtiga aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa xaaladda deegaanadii suuj iyo hulub ee deegaanada puntland oo halkaa dhawaanahan ay ku dagaalamayeen al-shabaab iyo ciidamada maamulka puntland ayaa la sheegaya in maanta ay deganeyd madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqyada al-shabaab ay ka bilaabeen deegaano ka tirsan puntland ay tahay digniin ummadda soomaaliyeed loo dirayo isagoo sheegay in al-shabaab aysan ciidana deynaynin waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la iska kaashado sidii al-shabaab wadanka looga saari lahaa loogana ciribtiri lahaa hadalkaas ayuu madaxweynuhu waxa uu ka sheegay kulan looga hadlayay hanaan midaysan oo ay ku wada shaqayn karaan dowladaha hoose ee maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe oo magaalada muqdisho lagu qabtay dhinaca iyo dalkaasi ruushkana wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in diyaarad ka soo duushay magaalada dubai ay sudagga imaaraadka carabta ay ku burburtay dalka ruushka halkaas ay ku dhinteen lixdan iyo labo qof diyaaraddaas oo laga lahaa shirkadda fly dubai dhegaystayaal warkii qodobadaasi aad degeysanaysaan waa wararkii ugu door karoonaa idaacaddii galabta anigii oo jamaal axmed cismaan iyo colaad idinla socodsiinayeen halkaas ay noo joogto tan iyo fiidka caawa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.